dowladda hoose degmada boosaaso oo ka duuleysa kor u qaadista iyo horumarinta bilicda magaalada ah ayaa afarta xaafadood ee magaalada boosaaso ka bilowday ololo nadaafadeed ololaha nadaafadeed oo ah mid looga hortegayo xaaladaha caafimaad darre ee ka dhalan kara qashinka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada boosaaso iyo maamulka degmada boosaaso gudoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso bashiir faaraxa xog hayaha dowladda hoose degmada boosaaso iyo qaar ka mid a gudoomiyeyaasha xaafadahaasi ayaa ka hadlay muhiimadda ololaha bilic soo celinta ah iyagoona bogaadiyey bulshada ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed islamarkaana bulshada ugu baaqay inay qashinka iska fageeyaan
mahadcelinaya sida wanaagsan uga soo qayb gasheen ololaha nadaafadda aanu ka bilownay magaalada boosaaso waxa weye waa mahadsantihiin waxaan rabnaa magaalada oo nadiifa waxa weye qashinku inta kuu jiro cudurku u jiraa nadaafaddu waa nisu min aliimaan weeye nadaafaddu waxa weeye in la saaro waxa prioritiga number one weeye dadku inay nadaafadda ka shaqeeyaan qashinkan ay aragnay oo saaka halkaa gurayno dad innaga inala midaba xaafadahooda intay ka soo gureen aroortii intay soo kalahayn halkaa keenay innaguna saaka wax ku kalahna inayn qashinka ay soo dhigeen qaadno marka wax loo baahan yahay inay iska xilidka iska saarno qashinku wuxuu leeyahay meelo loogu talagalay shirkadaha jira qaada subax kasta soo yimaado magaalada oo waxaweye magaalada uga saara bannaankeeda marka waxaa loo baahan yahay xaafaddu inay xilka iska saarto sidii qashinkaas loo maarayn lahaa oo qofku intuu soo qaado halkaa uu keenin waxa weye arrinkaas annaguna xil baan iska saari doonaa qofkii lagu qabtana insha allah waa ganaaxi doonaa idinkuna inaad soo gudbisaan dadka caadaystay inay mataqaanaa bannaanadaas magaalada xaafadaha dhexdooda qashinka ay ku guraan idinkuna mataqaana insha allah saa uga shaqayn doontaa baan rajeynaya magaalada nadiifa waxa weye dadkeeduna waxa weye noqdaan mataqana dad caafimaad qaba cudurada iyo xanuunada iyo cusbitaallada waxa yaala waxa sababa waa waxa weye qashinka halkaa inoo yaallo weye subax kasta walba ay xaafaddu ay ka shaqayso nadaafadda oo qashinka ay maaragtay iska ururiyaan oo ay ku dadaalaan in xaafadoodu ama xaafadda horseed ama guud ahaan xaafadaha baalade ay la tartamaan in xaafadaha kale ee dhanka bilicda iyo quruxda ay noqdaan in xaafad maaragtay nadiif ah oo wax loo baahan yahay waxaa la rabaa xiliyadan oo kale in aad iyo aad xoogga loo saaro dhammaan maaragtay la nadiifiyo jidadka iyo waddooyinka iyo dhammaan maaragtay meel walboo qashinku uu yaallo xaafadanu aad bay waxa weeye guddiyadeeda iyo dad bulshadeedu isugu xihan tahay u shaqeeyaan halkan waxaan isugu nimi maantay qashinka xaafadda inaan ka gurno macnaha nadaafadan isugu nimid waxaa lagu shaqaynayaa iskaaxuqabso xaafadihii kaamka aagiisa ah xaafadaha waxay sameeyaan qashimada intay soo qaadaaniin bay bannaankan keenaan marka waxaan ku boorinaynaa maadaama hadda xaafaddii maanta la dhex galay laga shaqeeyey waxaan ku boorinayaa qofkii qashinkeena inay iska soo qabtaan oo nala soo wadaagaan insha allah hadduu gaari keenana gaariga taarikadiisa ay noo qoraan aniga waxaan ahay laanta kulmiye gudoomiyaheeda aashe siciid gurxan waxaan halka u taagannahay maanta inaannu iska ururino qashinka nadaafaddarada keenaya idinkana walaalayaal waxaanu leeyahay dadka xaafadda deggan dee waxaan bilici nooma noqonayso magaalada bilicdeeda in